dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay weli furan tahay cafiskii loo fidiyey dhalinyarada ka tirsan ururka al-shabaab cafiskaasi oo soo baxay bishii sebtembar ee sanadkii hore dowladda ma aanay shaacin tirada dhabta ah ee ka faa'iidaysatay cafiskan haddaba waxtarka cafiskan iyo dhaqangalkiisa ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay maxamed faarax al ansaari oo ka shaqeeya arrimaha dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda ururka al-shabaab cafisku waa iska furan yahay qof kasta oo oo oo nimankaas ka tirsan ama hogaamiye ha ahaado ama askari ha ahaadee ama dhalinyarada isxirseena ama nooc kasta uu yahay dawladdu waa soo dhaweyneysaa yacni waana dhibaato ka hartay nimankaas runtii qof walba oo ka hara marka wax walba ha uqaabilsanaado kuwa sida muuqata ugu hawlgala iyo kuwa sida aan muuqan ugu hawlgala marka runtii qof kastoo macluumaad kusaabsan hayo ama ka tirsanaa jiray ama si muuqataba hawlgeli jiray ama si aan muuqno hawlgeli jiray ama si loo kale u hawlgeli jiray ama si aan international adduunka hawlgeli jiray hadduu ka baxo dawladdu waa soo dhaweynaysaa fursadahuna waa iska furan yihiin oo mar walba waktigu dhamaayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waktiguu ku daraa ugu daraa in ay fursadii furan tahay runtii kuwo badanna way ka faa'iidaystaan kuwo badanna hadda waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaysan doonaan meelaha hadda gobolada iyo degmooyinka gacantooda kusii harsanna markii laga hawlgalo runtii hawlgal dhanka dhulka uu ka dhaco waxaan rajaynaynaa in fursado badan ay dhici doonto dad badan ay ka faa'iidaysanaayaan oona hadda ayna u sahlanayn inay ka faa'iidaystaan cafiskan sababo amni awgood oo iyagu inay dariiqaas soo soo maraan yacni ay khatar ku keeni karta naftooda marka waxaad ii sheegtaa bal tusaale isii qofku markuu ka soo baxayo al-shabaab adigoon qorshihiina u bandhigayn dadweynaha iyo saad wax u furdaamisaan haddana inaad tusaale ay siiso qof ka mida ama dhalinyarada ka mida al-shabaab oo idinla soo xiriiray iyo sida u soo baxay iyo qaabka u maray iyo xiriirka suu u dhacay bal tusaale yarsi malaa waxaan isleeyahay waa laga haboon yahay inaan miidiyaha qababka aan dhalinyarada usoo dhaweeyey siday uga soo baxan iyo sida dawladooda usoo dhaweysay siyaabaha waxaan rabnaa qorshahu inuu socdo inuu istaaga ma rabna marka haddaba miidiyaha aan yacni la wadaagno waxaa dhacaysa inay ayaga u sahasho inay macluumaad fara badan helaan ama ay ka hortagaan siyaabaha dhalinyaradu ku imaadaan marka adigoo mahadsan dhalinyaradaas waxaa loo sahlaa meelo ayaguna al-shabaabkuna ayna khatar gelinayn ila al-shabaabka markay kasoo baxayaan yacni laftooda waa inay taxadir la usoo baxaan oo naftooda khatar gelin sababta hadday ka shakeyaan inay soo baxayaan ayaga laftigoodaa laynahaya marka dawladda laftigeeda area loo calaameeya marka areadaas yimaadeen kabacdina hub iyo qalab waxay wataana laga wareejiyaa meelihii loogu talagalay baana la geeyaa marka eed baa jirta dhinaca kale oo ah dadkan kasoo baxaya al-shabaab dhab ahaan qaarkood inay dib ugu laabtaan al-shabaab qaarkoodna soo goosashada ay sheegayaan inaysan dhab ka ahayn laakiin magaalada muqdisho ay ka fuliyaan howlo amniga wax u dhimaya oo dhinac ay kala shaqeeyaan ururka al-shabaab oo soo bixidda ay kasoo baxeen al-shabaab aysan wada dhab ahayn arrintaasi sow ma jirto arrintaas wax war jira maahan waa waran waxba kuji u ka jirin waa war iska dhex jirayo dad aan arrimaha soomaaliya dhan ka lahayn soomaliya ina xasiishay rabin dhalinyarada kasoo goobtay waxay fududeeyeen magaalada muqdisho in macluumaadkooda iyo sirtoodii oo dhan ay keenaan magaalada muqdisho ayagoo dawladda aerobortkaerobortkii inta dhaxay dawladda ay hato dhalinyarada kasoo baxay waa laga faa'iiday macluumaadkooda iyo sirtoodii bay keeneen xarumihii magaalada muqdisho kulahayeen bay keeneen qoryahoodii iyo qalabkoodii bay keeneen sirtoodii bay keeneen yani ayagii laftigood qaybo kamid a la hawlgeliya iyadoo dawladdii daba taagan tahay oo lagu shaqaynayo waana laga faa'iiday wax inta kasoo goostay dib ugu laabtay ama operation fuliyo dhibaato dadka u geysto al-shabaab kasoo goostay ilaa hadda ma hayno marka laga reebo ninkii ciise camboniga gobolada jubbooyinka laygu yiri kismaayo nin al-shabaab ay isla ahayeen awalba ciise camboni maamulka jubba ayaa ayaa ayaa jiray ciise camboni marka runtii wax al-shabaab kasoo goostay oo dib ama ugu laabtay ama al-shabaab qorshahoodii fuliya ama mabdaoodii ka dhaadhacsan yahay ma jiro dhalinyaradan way kasoo horeen niyad bay ka tahay soomaalinimay ka tahay xaqiiqaday ogaadeen runtii dhibaatay awalba ku jireen haddana waa dad soomaaliya oo dawladooda iyo dadkooda soomaaliya la jooga marka waxaan waxba ka jirin dadka dhahaya dhalinyarada al-shabaab kasoo goosatay baa dhibaato geey waa gartay laakiin hadday saa wax u jiraan oo magaalada muqdisho xarumahoodii iyo hubkoodii iyo sirtoodii ay dowladda u keeneen weeraradan maalin walba iyo toddobaad walba ka dhacaya muqdisho miyay dhici lahaayeen haddii dowladda ay dadkaa ku jira al-shabaab sidaas uga xog warramayaan oo la shaqaynayaan wallahi haddaniyo dhibaatadan adduunka oo dhan bay ka jirtaa dawlado weligood saddex boqol oo sano iyo kun sano dawladahaa bay dhibaatooyinka ka dhacaan annaga haddaan kumeel gaar ka soo baxnay haddaan soo kabsanay waxa waaye marka dhibaatada jirtana waxa weeye qof waxa lagu handado haaruun oo waa ku dilahayaa aan ahayn waa ku dilahaya wax ka weyn oo qof lagu hadada ma jiro marka qof asagii adoon soo gaarin asagii isdilahaya runtii waa dhibaato inteeda la-eg isagaaba isdilaya adoon soo gaarin oo iskarxinaya rabo laftiisa asaga ka fariinta adiga inay ku dishay marka runtii haddii waa waa masiibo qof intuu ifka saaran yahay daqiiqadaha iyo saacadaha uu nool yahay dhibaata ku hayso oo runtii u oynahaya inuu waa waa gartay laakiin muhiimadda waxa weeye weeraradan uma badna in lagu soo qorshaynayo meel ka baxsan magaalada muqdisho masaaf ahaan aada uga fog weeraradan waxay ka imanayaan magaalada muqdisho meelo ka mid a ayaa lagu soo diyaarinaya seey wax u jiraan haddii aad iskaashigaas ka helaysaan dhallinyarada hore uga tirsan al-shabaab sidee bay ku dhacayaan weeraradan culayskaa leh qorshahaas leh baaxaddaas leh inay mar walba dhacaan toddobaad walba dhacaan dowladda hay-adan isku diyasirtan qaranka iyo hay-ada amniga qaranka iyo dawladda ayadaa hawlgelaysa dhalinyaraad keliya macluumaad lagama helo dawladda ayadaa xaynda badan ayadaa si si walba u hawlgasha waxa weeye ayadaa xuduudaha dalka iyo sidii wax lagu soo gelinahayay iyo runtii magaalada muqdisho gudaheeda ay u badan taha weeraradan dhacaya in lagu sameeyo marka inta dhacda oo siday ugu talagaleen u dhacda iyo inta la fashiliyo inta la fashiliyaa badan haddana waxaan rajaynaynaa qorsho adag baa la bilaabay amni caasimada iyo degmooyinka ku hareereysan iyo inay gobolada qorsho fiicano amniga lagu wajahayo loogana guuleysan doono qolyahan waa gartay adu horaad uga tirsanaan jirtay nimankan weli dhalinyaro ay qortaan oo xaggooda tagta dabcan way jiraan intee bay la-eg yihiin markaad barbar dhigto dadka hadda ku biira ama ay qortaan iyo saddex sano afar sano ka hor maxaa faraqoo u dhexeeya dhalinyarada si loo kala iyo si international way igu biyey jiceen sidaa hadda daacish ciraaq iyo syriya ka dagaalamaya dhalinyarada ay dalalka yurub iyo dalalka reer galbeedka iyo meel kasta adduunka uga imaanayaan ayay labada kun iyo lixdii kasoo bilaabata ilaa labada kun iyo tobankii afartaas sana ay dhalinyarada ugu badan ku biireen al-shabaab qaarna dabadday ka yimaadeen adduunkay ka kala yimaadeen daafihiisa ama soomaali ha ahaadeen ama dad muhaajiriin o ajanabi ha ahaadeen qaarna gudaha dalkay ka qorteen oo waxaa dhacday labada kun iyo toddobadii kasoo bilow ilaa labada kun iyo sagaalkii ilaa labada kun iyo tobankii aan dhehe inay saddexdaas sano inay goboladii soomaaliya inteedii badnayd ay qabsadeen marka waxaa dhacday degmooyinkii inay ciidamo ka qortaan yani kuwa ay qasab u qortaan oo mufakerkii ka dhaadhiciyaan kuwa ay been u sheegaan kuwa iska dayacnaa waddanka shaqa kama jirin dhalinyaradii soomaaliyeed oo dhan waddanka dawladda magaalada muqdisho keliya haysatay weliba qaybo kamid oo cayiman ay ka haysatay marka warlooryadii iyo wixiina midooga maxaakiimta waa kuwii dhigisku sameeyey oo runti qalabkoodii oo dhan waa kuwii lagala wareegay oo dhalinyaradii qaar noqday qaar iska tahriibay iyo qaar ashaab ugalay inteeda badnayn noqdeen mar marka laga reebo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliska soomaaliyeed iyo ciidamadii qaranka marka laga reebo waxaa dhacday degmooyinkii iyo gobolladay haystaan ilaa sideed gobol ay haysteen sideed gobol haysteen ciidamada badan inay ka qortaan dhalinyaro ay ka qortaan wiilal iyo gabdho fakarkoodii ay ka dhaadhiciyaan idaacada ay sameeyeen ay dadkii jamco kasta qof guri mahere ma furnaan kartay dheheen dukaan furnaan kara male dhalinyarada meel bay isugu keenayaan kadib waxay leeyihiin wixii dhalinyaraha xoog leh waa inay gaar u istaagaan gabadhii dahaba qabto waa inay soo furto maamadii waxay soo indhoo sariirta hadday saaran tahay waa inay wax soo dhiibto yacni qaybna soo jiidashay ku sameeyaan beenay u sheegaan diinan jirin u sheegeen qaybna kasabay u isticmaaleen marka waxaa dhacday dhalinyaro aada u fara badan inay waqtigaas gacantooda gasho marka waxaa dhacday haddana markii degmooyinka goboladii laga baxay oo dawladdii wacyigelin samaysay inay dhalinyaro badan ka baxaan kuwa ay mid yihiin ta arkaan dhalinyaradii shalay ay ka tirsanayd oo soomaaliyahoo wanaagsan oo mustaqbal fiican higsanaya arkeen oo caadi kusoo laabtay ay kasoo laabtay iyagana ka hareen kuwa goboladii ay markii hore ka yimaan kasoo jeedeen ay aadeen kuwa dalalkii dabadda ay ka yimaan aadeen kuwa ay naftoodii ku waayeen kuwana ay weli cacabsanayaan agabanayaan rajaynaynan inay fursad ay xafiska uga faysta iyagana u fudan doon marka runtii hadda wax ku biirahaya ama si dabadda uga imaanaya dalalka dariska usoo maraya ama gudaha uga biirahaya ma jiro kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax al ansaari oo ka shaqeeya arrimaha dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda ururka al-shabaab oo u warramaya haaruun macruuf oo washington jooga